mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan hanti dhowraha guud ee somalilan siciid saleebaan mireex ayaa sheegay inay baaris iyo dib u eegis ku sameynayaan lix iyo toban shirkadood oo wadani ah oo heshiisyo gaar ah la galay hay-adaha iyo wasaaradaha xukuumadda shirikadahaasi waxaa ka mid a kuwa haamaha shidaalka berbera waxaana hanti dhowruhu uu sheegay inay baarayaan shirkadahaasi iyo heshiisyada ay la galayaan dowladda waraysi uu xafiiskiisa ku siiyey waryaha v o hargeysa sagal mustafa xasan ayuu uga waramay talooyinkan cusub ee ay tallaabooyinkan cusub ee ay qaadeen haddaan kaga waramo daactodhowrka qaranku waxa weeye waa hay-adda caalamka o dhan ka jirta hantidhowrku sida ka muuqato magaciisa wuxuu ilaaliyaa dhammaan hantida qaran leeyahay hanti guurto ha noqoto sida gaadiid maraakiib diyaarado hanti ma guurto ha noqoto sida dhismayaal dhul kaabayaasha ama ilaha dakhliga hanti dhowrku qaab noocaas u shaqeeyaa wuxuu balance gareeyaa wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan hay-adaha kale qaranka ee wada shaqeynta leeyihin waxaad sheegteen inaad baadhis iyo dib eegis fara badan aad ku sameynaysaan shirkado heshiisya ay la galeen hay-adaha qaranka sida wasaaradaha heshiisyadaasi maxay yihiin shirkaduhuse maxay yihiin wallahi su-aashaas oo soo noqnoqotay dhowr jeer oo la weydiiyey su-aasha waxa weeye heshiis haddaad aragto ama heshiis caalami ha noqdo ama heshiis maxalliaba ha noqdo oo loo kala heshiis walba wuxuu leeyahay wakti iyo muddo wuxuu leeyahay conditions ama shuruudo labada dhinac u dhexeeya haddii dhinac ka baxo dhinaca kale heshiisyadanna waxa weeye aanu iminka anagu dalbanay waa heshiisyo ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka somalilan ama ilaha dakhliga waxa weeye ilihii dakhliga ee markii hore dowladdu gacanta ku haysan jirtay oo dad muwaadiniin ah ay xukuumadihii kala horreeyey oo kasoo bilow madaxweyne ibraahim cigaal ilaahay u naxariisto madaxweyne daahir yaale madaxweyne siilaanyo muddo dhowr iyo labaatan sanadooda waa heshiisya kala dambeeyey oo muddadoodu kasoo bilaabayso dhowr iyo labaatan sanadood marka macnaheedu waxa weeye dee heshiis wal bakti buu leeyahy maadaama ay yihiin heshiisyo ku salaysan kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka ama ilaa dakhliga jamhuuriyadda somalilan waa heshiisyo mar walba ay tahay in hanti dhowrka qaranku ogaado heshiisyada kutalagalka miisaaniyadda qaranka way soo galaan inaan wax ka ogaano ayaa muhiima marka heshiisyada ujeeddadaan ugu yeedhaynay muwaadiniinta lala galay heshiisyadaas heshiisyadanu helayna way yaalaan wasaaradihii la galay dhowr iyo toban wasaaradood oo heshiisyadii way yaalaan xukuumadda u haysaa laakiin waxaanu jeclaanay inaanu baranno oo aragno shirkadaha laftigooda iyo meelaha ka shaqeeyaan meelaha ka howlgalaan qaabka u shaqeeyaan heshiisyada laftigooda aanu eegno contact informationkooda hello haddii aanu dee wax su-aalo u baahano marka heshiisyadan ka hadlayna kuwaa weye
heshiisyadan iyo xilligan maxaa kusoo beegay baynu odhan karnaa wallahi waxaa kusoo beegay de horta anigo xafiiska ku cusuba waxaa jooga xafiiska muddo afar bilooda waana qeyb ka mid a shaqadayda inaan ogaado scoobka shaqada inaan ogaado heshiisyada inay yaalaan inaan ogaado qaabkii shaqadu inay sideed u socoto marka ujeeddo ka dambeysa ma jirto heshiisyada qaarkood waxaa la sheegayaa sifo sharciya inaana aanay maxaan idhahdaa soo marin kuwaasi oo kale maxaa laga yeelayaa wallahi ma odhan karo sifo sharciya may soo marin waayo waxa markaad aragto ayaad odhanaysaa waxaase sifo sharciu maray iyo waxaas sifo sharciya ma marin marka ma odhan karo wax sifo sharci ma marin laba maslo looma odhan karo horta waa mida dee institution wasaarad ayaa bixisay oo institution sharciga bixiyey waa laga yaabaa in wax ka khaldanaan karaan oo wax ka dhinaan karaan waa laga yaabaa in heshiiska laftigiisu muddadiisu dhammaatay waa laga yaabaa in ay heshiiska ka mid tahay in recall lagu samayn karo any time loo yeedhi karo laga bixi karo labada qole labada dhinac dhinacii doonaaba u xor yahay inuu jebiyo yacni waxyaaba fara badan ayaa ka mid ah laakiin ma odhan karo heshiisyadaas sharci maahayn kuwa waktigooda uu ka dhacay oo kale matalan kuwaas maxaad ka yeelaysaan wallahi waxaynu ka helaynaa dee wax kasta oo dhaca oo laysan kasta oo dhaca ama heshiis kastao waqtigiisu dhammaado dee daba-ogis baa lagu sameeyaa daba-ogis baa lagu sameeyo ama waa la cusboonaysiiyaa ama ciddii markii hore la siiyaaba ka maaranta ama ciddii bixisay baa ka noqota marka kaas wuxuu leeyahy dee waqtigiisa markaanu iska dhamaado insha allah ad ilaha
kalsooni intee lag baad ku qabtaa shaqadan aad qabanayso maadaama xukuumaddu ay isbedesho hadda xukuumad cusub ay dhalatay kalsooni intee lag ayaad ku qabtaa inaad heshiisyada intaa leeg aad baadi goobto oo mid kastaba aad meeshiisii ku ogaato isla markaasina tallaabo noociya ku qorshay sanad ka qaado wallahi wax lumaya ama dayacana ma jiraan heshiis walba oo la helaya iyo meeshu yaallo oo dee filin baa jira wasaarad kasta wuu yaallaa wax lumaya oo dayacmaya ma jiraan boqol kiiba boqol baan waxaanu ku kalsoonnahay in sida ugu wanaagsan heshiisyada waanu helaynaa dee go-aankana waxaa leh xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dhinacyada heshiisyada galaa iyaga laftigooda go-aan leh inay ka baxaan inay sii wadaan marka dee go-aan ubaa kasoo bixi doona insha allah dilala weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington